إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar duqeyn ah ayaa lagu qaaday fariisima askarta dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada xaardheer ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo kala duwan oo ay askarta koonfur galbeed ku leeyihiin magaalooyinka baydhabo iyo qansax dheere ee gobolka baay qarax lala egtay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa wuxuu shalay ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo isku dhac ku dhex maray meelo ka baxsan dhulka wilaayada maamusho saciid deni ayaa amray in lasoo qabto siyaasiyiinta doonaya inuusan mar kale kursiga madaxweynenimada puntland calfan qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk waxay ku eedeeyeen inay ka xoogayaan boosas ay caddayn u haystaan inay iyagu leeyihiin boqolaal ganacsato ah ayay shalay shaqola'aani ku dhacday kadib markii maamulka gobolka banaadir uu ka xirtay kawaanka degmada cabdilcasiis oo ay ku shaqaynayeen meydadka ku dhowaad toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa laga helay xuduudda ay wadaagaan dalalka tunis iyo aljeeriya
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar duqeynaha ayaa lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalku ku leeyihiin magaalada xarar dheer ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar kala duwan ku qaaday askarta maamulka koonfur galbeed saldhigga ay ku leeyihiin magaalooyinka baydhabo iyo sidoo kale qansax dheere iyo qarax shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lala egtay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka wararkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgalla ka fuliyey gobollada baay mudug iyo sidoo kale shabeellada hoose iyagoo saacadeen lasoo dhaafay howlgalla ka fuliyey gobolka banaadir halkaas oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka baay rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus xala ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada qansax dheere waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa ku qabsaday dagaal culus walow faahfaahin dheeriya annaan weli ka helin khasaaraha gaaray ciidamadii qansax dheere lagu weeraray islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen xere sidaas oo kale ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen deegaanka goofgaduud buuray ee hoostaga magaalada baydhabo halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta dhanka gobolka mudugna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa degmada xarar dheere waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii madaafiicda lagu weeraray ma ahan markii ugu horreysay oo madaafiic khasaare lagu gaarsiiyey lagu weeraro ciidamadan ku sugan degmada xarar dheere balse marar hore rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay ciidamada halkaas ku sugan dhanka gobolka banaadirna howlgalla ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa khasaare lagu gaarsiiyey xubno ka tirsanaa dowladda federaalka howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda oo basiiba ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay muuse maxamed rooble oo ka mid ahaa horjoogayaasha macuusleyda ah ee gobolka shabeellada dhexe isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari uu lahaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan qarax lala beegsaday ayaa ka badbaaday laakiin waxaa ku burburay gaarigii uu watay waxaana sarkaalkan qaraxa ka badbaaday lagu magacaabaa shiine gabayre wuxuuna si gaara uga tirsan yahay sirdoonka dowladda federaalka ah ama ciidamada lagu magacaabo biesta dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisimayaal ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose fariisimayaasha ciidamada shisheeye ee xala dagaalka lagu qaaday waxaa ka mid a ciidamo ku sugnaa deegaanada shalaambood iyo sidoo kale danow waxaana ciidamada deegaanadaas lagu weeraray ay si gaara kaga tirsan yihiin ciidamada dowladda uganda oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa sii kordhaya jasaaka allahu khaalan haashim wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo isku dhacyo ku dhex mareen meelo ka baxsan dhulka wilaayada maamusho maxamed daahir cali sow ayaa warkaas faahfaahinaya degmada tiyaglow ee wilaayada islaamiga ah bakool waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan socday muddo toban cisho ah oo lagu heshiisiiyey beelaha walaalaha ah ee jajeelle iyo waafate oo ka tirsan qabiilka ogaadeen kuwaasoo isku dhacyo ay ku dhex mareen meelo ka baxsan dhulka ay ka taliso wilaayada islaamiga ah ee bakool kulanka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada odayaal dhaqan oo ka socday beelaha heshiiyey iyo marti kale oo lagu casuumay kulanka muddada kulanka uu socday ayaa waxaa beesha jajeere lagu xukumay in ay bixiso diyada qof ay horay kaga dishay beesha waafate diyada ayaana ahayd boqol neef oo geel ah iyadoo horumaris ahaan beesha ay u bixisay lacag dhan shan iyo toban kun oo dollar kulanka waxaa berber socday dowro diini ah oo casharo kala duwan ay ku qaateen odayaasha ka socday beelaha gabagabadii xaflad loo qabtay kulanka waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey waxgaradka labada beelood odayaasha dhaqanka gobolka bakool iyo weliga wilaayada islaamiga ah ee gobolkaasi nabadoonnada waafate iyo beesha jajaalleh oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhoweeyey heshiiska iyagoo sheegay inay dhaqangelinayaan waxaan kaloon caddaynayaa inaan xaqi madaxiisii lacagtaas shan iyo tobanka kun ee dollar ah inay na soo gaadhay wixii ka dhimanaana afartan beri lagu soo diyaarinhayo annagu beeshaa waafato waxaan u qaadnay nabad nabad baanu u qaadnay waxaa nagula xukumay boqol halaad nin dhintay boqollogiisa boqol halaad waxaa soo hormariya nala dhahay hormarinnay walaalaha annadaa u shubnay lacag ah shan iyo toban kun oo dollar masaalaxaa noola dhigi diyi baa nagula xukumay oo boqol halaad ah shan iyo toban kun oo dollar ayoo horumarina ayaa hadda aan wareejinay sultaan maxamed nuur maxamed yarow oo ah hafayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadan waxaa kaloo mahadinaynaa labadii beeloodoo kale ah reer jajeele iyo reer ogaadin wakhaasatan reer waafito oo ayaga oo weliba cadowgii ilaahay dhexdiisii ku jiro soo aadeen kitaabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala runtii taariikh waaye taariikh la xuso oo sida odayaashii ay u sheegeen waa taariikh la xuso aad muhiim ugu ah waay ugu dambayntii kelimad dardaaran ah oo dhinacyo badan taabanaysay waxaa gabagabadii munaasabadda jeediyey weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan cabdibdiraxmaan waxaan rabnaa walaalayaal heshiiskaas isagaa inaad qaadateen ayaad noo sheegteen lacagihiin aad kala wareejiseen toban iyo shan kunoo dollar ay beesha maarata jajaale ay wareejisay oo maxaanku irahdaa beesha waafiti lagu wareejiyey markhaataan nahay muddadan insha allahu tacaala afartan iyo shan maalmood afartan maalmood gudahood shan haddaaba baxde insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii in maarata lagu kala qaato oo wilaayadana loo imaado oo wixii dhamman ay idin kala dhammaystirto waxaan dardaarmayaa ugu dambayntii walaala annagu darisaanuna dariska maarata xuquuqdiis aad ay u adag tahay allah subxaana wa tacaala wuu sheegay nabiyullaahi moxamed waa sheegay wacbudullah walaa tushrikuu bishay-an wabilwaalidayn ixsaana wabidilqurbaa maxaa ku xigo walyataamaa walmasaakiin hee waljaari dilqurbaa waa dariska qaraabada ah qaraabatiin haddana darisati dariska marka xuquuq badan uu leeyahay waxaa la rabaa walaalayaal dariska nabiyullaahi moxamed wuxuu yidhi sala allahu alay wasalama jibriil kuma zuulin asoo mar walba ii imaanaya oo dhahaya dariskaaga dariskaaga dariskaaga iska ilaali dariskaaga wanaaji ilaa aan u maleeyey inuu idhexlaayab haddii aan dhinto haddii aan dhinto kan dariskayga inuu idhelaayo in aan dhexlaayo meeshaasaa la gaarsiiye manaa sooma bimacnaa waa isdhexlaayaan maaha laakiin meeshaasay ku xidhan tahay manaa qaraabanimada in la ilaaliyo walaalayaal cadow baa maarata wadanka ku dhex jiro niman maarata fasaqa ah oo mukhaadaraad iyo fisqi iyo bilaayo ayaa dadka maarata masiibo dhex dhigaya insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa marka nabaddaas ilaahay ha nooga dhigo nabad waartay ilaahay ha nooga dhigo wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa marar badan waxaa ka dhacay kulamo kan la mid ah oo lagu heshiisiiyey beelo ay xooguf u dhexaysay inta badanna isku dhacyada waxa ay ka dhacaan meelaha gobolka bakool ay ka joogaan ciidamada xabashida etoobiya iyo soomaalida ku daaban
saciid deni ayaa amray in lasoo qabto siyaasiyiinta doonaya inuusan mar kale kursiga madaxweynenimada puntland calfan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya qoryaha ayaa u cafaysan ciidamo ka amar qaata madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi danne oo u xil saaran in ay soo qabtaan siyaasiyiin mucaarad ku ah kuwaas oo ka soo hor jeeday inuu xilka kororsado hase ahaatee waxaa xusid mudan in nimanka la leeyaha lasoo qabto aanay saacabooley ahayn oo ay ciidamo haystaan xafiiska xeer ilaalinta ee puntland oo ka amar qaadanaya saciid cabdulaahi danne ayaa sheegay in ay doonayaan in ay soo qabtaan siyaasiyiin ay ka mid yihiin qatar cabdiraxmaan faroole oo ah ergey dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo xasan shire abgal oo ah wasiirka hore ee maaliyadda ee puntland xereelaalayaha ayaa waxa uu ka warramay dadka ay doonayaan inay soo xiraan iyo sababtaba waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen afar nin oo ay hogaamiyaal u ahaayeen afartaa nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xereerkood ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuunigaah uu yahay qaybta ciqaabta waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho xafiiska xereeryaha guud wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in adeesaasaas la soo qabto sharcigana la hor keeno laguna keeno dembiyada ay galeen waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dembiyada ay galeen dhammaantoos lixda qodob ee lagu soo eedeeyey waa lix qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen dembiga ay galeen saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedeysanaaye ee kale ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedeysanaha koowaad xasan shire cabdi abgaal eedeysanaha labaad maxamuud warsame faarax shiddo eedeysanaha saddexaad maxamed jaamac faarax laysarka loo yaqaano qoryaha loo meydiyaaas ahanojo ayaa geestooda waxay yihiin keebla yurar waxayna diyaar u yihiin dagaal haddii la isku dayo in lasoo qabto habeen saddexaad ayaa ciidamo mucaaradka dhankooda ah waxa ay weerareen goob uu yiil qalabka doorashada halkaana laba askari oo boliisa ayaa ku nafweyday maamulka puntland ayaana waxa uu ku doodayaa in ay dembiilayaal yihiin xubnahan iminka uu leeyahay waan soo qabanaynaa qatar cabdiraxmaan faroole oo ciidamada weerarka soo qaaday maamulka puntland uu sheegay in ay beertiisa ka soo baxeen ayaa waxa uu ku doodayaa in aanu arrinka ku lug lahayn eedeynta wasiirka juxa eedeyn sal iyo raad toona leh ma aha waana wax fudeed iyo iloo hodi ku rooyeen inaan shaqadiisaan aqoon uu mar walba markii uu shaqadiisi ay wax ka khaldamaan uu t v-ga iyo raadiyaasha isoo istaago ou eedeeyo xataa sharciga dawliga ah uu ku taagan yahay waxaan filayaa wasiirka arrimaha gudaha keliya inaan dastuurkan u raacsan yahay sharciyadda uu ku taagan yahay uusan aqoon qof muwaadin ah inuu maalin walba unu ka eedeeyo social mediyada iyo t v-ga soo istaago isagoo aan raad booliis iyo maxkamad iyo sharci aan usoo marin horta taas waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan xilka madaxtinimada puntland ee kaltanka ah ayuu dani doonayaa in uu dheeraysto laakiinse siyaasiyiintan garow ka soo jeeda ayaa u arkay in kalkoodii la joogo waana halkaas meesha sartu ay ka qurunsan tahay qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk waxay ku eedeeyeen inay ka xoogayaan boosas ay caddayn u haystaan inay iyagu leeyihiin maxamed ciise ayaa qodobkaas faahfaahinaya dhul ay degnaayeen qoysas danyar ah oo ku yaala degmada dharkeenley ayaa waxaa ka barakicinaya dowladda federaalka waxay sheegeen dadkan in guryahooda xoog loogu saarayo islamarkaana loo adeegsaday shaarka dowladda iyagoona haatan guryahooda lagu burburiyey katarbiilo waxay intaasi raaciyeen in mar ay dacwoodeen loo sheegay in qolada dhulka ku haysato aysan waxba ku lahayn waxaan ahay nin barakacayaala oo ummad badan oo ummad badan oo barakacayaala dhex degan oo ninkaas adiga marataya meesha la yidhaha badbaado degan oo dhowr iyo toban sano degganaay oo adiga maaragtay qaxootiya haddana waxaa saakana dhacaayo intaas annagoo qaxootiya oo dadkaas masaakiin eh waxaa nala dhacayaa nin quri wata oo ganacsato noo dhacaaya oo adiga maaragtay xoog nagu dhacaaya ma annaan galabsan dad muslim ahaan nahay dad qaxootiyahaan nahay markii saaka waxay noo qaba lahaayeen waxay noo soo qaateen qori waxay noo soo qaateen baabuur hubaysan waxay noo soo qaateen qori inagu dhacaayaan hantidaanyay burbursheen dhulkii aan ku noolaynay naga kacay kacsheen waxay ilmahaanyay carruurtaanyay bannaanka ku daadsheen sidoo kale waxay yidhaahdeen in markii ugu dambaysay ay tageen maxkamadda dowladda federaalka ay ku yidhaahdeen iska dhacsha dadka idinku haysto ama uku kaca dhulka iyagoona tilmaamay inaysan haysan hub ay isaga difaacaan annaga waa nala dhibaateeyey dadkana dhibaateeyey ciidamada madaxdooda ayaa ka mid ah maamulka dharkaynleeyaa ka mid ah waxaa ka mid ah ninka cagafka wadaa ka mid ah waxaa ka mid ah afar nin oo burcadduleed ah oo toban mar gobolka banaadirna geeyeen oo waxba nagu waayeen wax sharciya soo waayeen oo inayna dhacaan rabeen oon maxkamadda inta waxba kuma lihdina naga ka leexda dadkan la yidhi ilaa afar sanana daba taagnaay ayagiyaa shala shan iyo labaatan kunoo dollar inta lala baxayaa annaga nagula dhibaateeyey dadkii meeshaas jooga hantidii ay lahaayeen guriga ay lahaayeen sariir qorofay lahaayeen maacuun hadday lahaayeen kii bax ku hoos jiray baallaa inta loo keenaa lagu jajabshay gobolkan tagnay maamulkan u tagnay waxaana la yidhi nimankaas wax sharciga ay haystaan ma leh waa burcad dhuleed ama uga guura dhulka ama iska dhacshaana la yidhi dhulbaabka hantida guud iyo midka gaarka ah ayaa aad ugu sii badanaya magaalada muqdisho saraakiisha iyo xildhibaanada dowladda federaalka ayaana ka mid ah dadka sida aadka ah u boobayo dhulka hantida guud iyo kuwa gaarka ah boqolaal ganacsato ah ayay shalay shaqa la'aani ku dhacday kadib markii uu maamulka gobolka banaadir ka xirtay kawaanka degmada cabdilcasiis oo ay ku shaqaynayeen warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayd
dadka ka shaqaysta kawaanka malayga ee ku yaala degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey maamulka degmada ee dowladda federaalka waxayna sheegeen inuu albaabada iskugu dhuftay kawaanka ayagana xabad ku kala eryey waxay iskugu jiraan dad da-ah iyo kuwo danyar ah waxayna tilmaameen inaysan helayn meel kale oo ay ka shaqaystaan mana garanayaan sababta looga xiray goobtii ay nolol maalmeedkooda ka raadsanayeen oo ay sheegeen inay ku dhisteen lacagay iyagu iska aruuriyeen waxaan nahay dhallinyarada reer cabdicasiis waxaa waaye waxaa nolo kugu yimid hashii ilo aan haysannay annaga dad masaakiinoo waxaan nahay kalluumaysato ah hadduu ilaahay ku idmaayo hawshkawaankeennii dantii guud ahaa baa saakin nolo kugu yimid waana la ka xirtay meeshaan hadal badan uma soo istaagin waxaan rabnaa in kawaankeenna faraha nolo kaga qaado aan halaku soo hunguriyeynin hadduu ilaahay kuu idmaayo annaga waxaa rabnaa kawaankeenna waa lagu soo duulay danti guud waa waa xihan yahay wuxuu u xihan yahayna ma naqaan annaga ilmo yaryarahaannu qabnaa aniga intaas ilmahaan joogata sida sagaal iyo toban cunug baa guriga ii joogta anoo indhalaa waan u shaqeeya naag ninkii maanta naga xidhay dankulmis annagu dacwaannu ka qabnaa cawashaannu ka nimid sidoo kale waxay sheegeen inay dagaalamayaan haddii aan loo furin kawaankooda saaka ilaa hadda malaaygii xalay meesha ku jira finjeerkii oo saaka laga lahay iyo kii xalay la soo gaaday wax barafna ma laha meel oo jaajarada ma laha waa baraf la soo gadaayo caadi lagu shuba meeshaanu macnaa musuqmaasuqa ka socdo musuqmaasuq inaan naga dhaafo aan rabna annaga oo degmadeenna aan nabad aan ku helno haddaan nabad ku heli waani macnaheedu nin walba macnaheeda waa inaan dagaal galno waa xaq wixii nala soo xir ilaa hadda waraan ka ahayna malaag xabadaan nagu ridi inuu musuqmaasuq socdo markaas intaa yaraan ka darayna annaga yaa wax nagala qarin masaakiinaan nahay dad masaakiinta irsaqooda inay gooyaan rabaan aa waddanka ku nool annaga waa nalo circiray masaakiinaan nahay waa nala waa nala gumaystay gumaysiyaan ku jirnaa annaga xalaanna laga xirtay malaaygayna waa furfuuray wixii xalay aan nagu baaro faranjeerka aan gashanay baraf la'aanaa ku dhacday wixii doomanka keena doomankay ku barbarareen dowladda federaalka ayaa dhibaataan kala joogsi lahayn ku haysaa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon midadka ku dhowaad toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa laga helay xuduudda ay wadaagaan dalalka tunis iyo aljeeriya madaxa tunuusiya ayaa wuxuu shaaca ka qaadeen gobolka alqasriin ee dhaca xuduudda uu dalkan la wadaago aljeeriya laga helay midadka sagaal ruux oo tahriibayaal ah kuwaasi uu qabow dartiisa ugu dhintay xeebaha sida lagu sheegay baaritaan hordhac ah oo la sameeyey afhayeen u hadlay maxkamad ku taalla gobolka ayaa wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay soo ururinayeen midadka dadkan kuwaasoo iminka lagu wado baaritaan caafimaad war-saxaafadeed maalin ka hor ka soo baxay hay-adda dabagasha arrimaha tahriibayaasha ayaa waxay sheegtay in dad tahriibayaal ah oo kasoo jeeda qaar ka mid ah dowladaha afrika gaar ahaan kuwa dhaca saxaraha ay qabow iyo oon dartii ugu dhinteen xuduudda ay wadaagaan tunis iyo sidoo kale aljeeriya dad badan oo tahriibayaal ah ayaa waxa ay marin ka dhigtaan xeebaha dalka tuunis si ay u gaarhaan dalka talyaaniga halkaas oo ay uga sii gudbayaan waddamada reer yurub balse waxay la kulmaan khataro badan oo naftooda halisgelin karta qaarna wayba ku waayaan warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waynageyntaa